bangiga k c b bank ayaa in ka badan laba boqol oo qoys waxa uu maanta u qaybiyey deeq raashiin oo isugu jirta raashiinka qudulduriiriga noocyadiisa kala duwan dadka la siinayay raashiinkani ayaa lagu soo xushay qaab ay iska kaashanayeen bangiga k c b e hay-adda n d m a iyo sidoo kale guddoomiye xaafadayaalka maamulka bangiga k c b ayaa faahfaahin ka bixiyey raashiinka maanta ay bixiyeen aniga waxaa la yidhahaa siyaad waxaan ka socdaa bankiga kenya commercial bank k c b waad maqasheen soo maaha ma taqaanin k c b k c b waa bangiga magaalada ku yaalla soo maha meeqa bangiga ku taalla lawajeer meeqa bangiga ku taalla lawajeer yaa yaqaana waa badan yihiin soo maaha haddan ka hore bangiga raashin in keena ma jira saan oo kale k c b sidaa in kuu keenta ma jira k c b saas ujeediiba maanta raashin waxaan iin soo gaarsiinay ka kooban biriis iyo sokor iyo siliid iyo majaani iyo wixii la socdoo dhan loorkaas nin walba gudahay ku wada jiraan loorkii nin walba looga tirigalay marka raashinka iida ee maanta waxaa looga tirigalay laba boqol iyo konton qoys in la soo gaarsiiyaa looga tirigalay nin walbana waa ogtiin magacyaha in lasoo wada qoray oo magacaha ay soo qoreen bangiga annaga nagama imaadeen magacyaha magacyaha waa iska imaaday n d m a arilands iyo county commissioners office ilaa the administration ayaa iska imaaday gaar ahaan anaga dadka ma naqaana sida dadka loo kala saameeyey oo abaarta ay u saamaysay waxayl anaga waa ognahay dhibka aan ku jirno maanta magaalada wadanka countiga ama wadanka oo dhan dhibkan haya waa ognahay inkastoo becshirale aan iska nahne dadka aan becshirada aan la samayna waa dadweynihiin anig idinka soo maaha idinka badaas dhib qabtiin anaga becshirada ka karaynaa marka markaad idinka baahantiin wixii awooddayna waa inaan la marno waay marka toban biryaal soo dhaafay wiinka haddaan kiisi kala raashin maxaan geynay meeshaan ilmahan agoomaha oo ama ayaan geynay waktigii soonka waa ogtihiin shan boqoloo ruux ayaan inta raashin ku siinay waa ogtihiin soo maaha mar walbana saas aan ku celcelinaa waxaa yeelay dad yani alaba waxaan fiirinaynaa baahida dadka asqaba intaan wax gaarsiin karin waa gaarsiin karnaa marka dadka saas u kala daran yahay waxaa yaqaana irelands iyo the local administration administration chief iyo diyaalka iyo waxaan yaqaan marka ayagaa magacyaha soo qoray listiga iidaad un baan dadka ugu yarayna sraashinka saasaan laynsiina marka wixii kaloo aan helnana waa iin keenayna haddana iskuullahana waxyaalo fara badan aan gaarsiinay aan gaarsiina hadda jeerba marka ilmaha agoomaha ama rajiyaalka ama saboollaha iskuullaha k c b waa ka bixisaa waa taqaaniin soo maha sanad walba waa qaadanaa intaas waxaan u yeelaynaa dadweynaha inaan kor usoo qaadno wixii taraanka ayna dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka misna d c ga bariga wajeer ayaa shacabka ugu baaqay in raashiinkaasi aysan sii iibinin kusema kwamba hata nyinyi mpee community ile ambayo mnafanyia biashara aa, kitu kidogo kama shukran, na sisi kama serikali tumeshukuru sana, na wananchi ambao mnapata hichi chakula, tafadhali mwende mkitumie kwa wale ambao wanastahili kabisa. Mtu akipata hichi chakula usiende kukiuza. Kuna wengine wana wako na tabia ya kwenda, unapata unaenda kuuza. Tafadhali, KCB hijatoa kwa hiyo ma, madhumuni imetoa kwa sababu wewe ambao uko na njaa uweze uh, kunufaika. Enda upike, watoto uko nao uwapatie. Mzee ako nyumbani ama mama ako nyumbani, tafadhali hichi chakula kifike nyumbani. Najua tuko wengi ambao tunahitaji chakula, lakini sio wote KCB ingeweza uh, kutimizia.
ugu dambayn qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashiinkaasi ayaa u mahad celiyey bangiga raashiinka maanta u keenay ee k c b cabdi maxamed maanta waxaa meeshaan u imaanay raashinka k b c aan u imaanay waa maxasan waa maxasan yihiin boqol boqolkiiba mahadaan u celinaynaa maanta waxaan u imaadnay meeshaan raashinkan ay- maanta meeshaan waxaan u imaadnay raashinkan ay bixisay bangiga uu bixiyey marka allah ma hadda iskale ay kar waa umahad celinaynaa insha allah ومحد علينا كيسي بيك باك أنا راشين على سي أبون باشي أحمد علي دا راشين أنا على سي وما أقوم ما قمنا وأنا